soomaaliya oo lagu tiriyo dalalka ugu kheyraadka badan islamarkaana la rumaysan yahay inay qani ku tahay shidaalka kaas oo markaasi weli aan lagu samayn baaritaan dhaba ayaa markii ugu horreysay la filayaa in si buuxda baaritaan dhammaystiran loogu sameeyo waxaana shan iyo labaatankii bishan dekedda magaalada muqdisho lagu soo dhoweeyey markab laga leeyahay dalka turkiga oo dowladda soomaaliya ay kula heshiisay in uu markaasi sahmin shidaal ka sameeya xeebaha dalka waxaana la filayaa in ilaa iyo saddex baloog oo dhaca xeebaha gobolada dhexe uu sahmin shidaal ku sameeyo munaasabad lagu soo dhoweynayay markabka laga leeyahay dalka turkiga oo sahmiinta samayn raba ayaana lagu qabtay dekedda magaalada muqdisho taas oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka madaxda maamulada galmudug koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale waxaana la filayaa in maalmaha soo socda uu baaritaano shidaal dalka ugu sameeyo markabka bulshada soomaaliyeed ayaana si weyn markaasi u soo dhoweeyey baaritaanada la xiriira gaaska dalka oo markaasi la filayo in maalmaha soo socda uu markabka ka howl baaritaanadeeda bulshada ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa si weyn markaasi u soo dhoweeyey iyaga oo sheegay inay markaasi tahay guul weyn oo usoo hooyatay ummadda soomaaliyeed bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cali koosaar khaasatan aniga waan aad iyo aad baan u bogaadinayaa anugu ilaa ilaa xilligan dhashay waxaan maqli jiray soomaaliya shidaal baa ku jira macdan baa ku jirta waxaasaa ku jira marka in maanta la baadho anigoo dhallinyaraha oo xilligii u fiicnaa oo hadda aan ku jiro oo dhashidaalkii lasoo saaro oo macdintii aan ka faa'idaysano aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa markay gaadho lixdameeyana markay gaadhana waxaan rajaynayaa inay aad iyo aad aan la jaanqaadno waddamada kale casriga oo aan ka fiicnaano waddamada hadda annaga na quudinaya in annagu quudin doonno wax siin doonno waxay hadda u baahan yihin waana aad iyo aad noogu soo dhoweynaya bismillah magacaygu waa ismaaciil maxamed maxamed barnaamijkan hadda oo shidaal sahminta horta waa barnaamij fiican waa haddii loogu danaynayo bulshada soomaaliyeed wax fiican waxtaray leedahay haddii wax looga faa'iideynayona bulshada u baahan iyagaa maanta u baahan in looga faa'iideeyo looga faa'iideeyo wallahi fariintaa u dir lahaa madaxda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa maanta dalka idinkii mas-uuliyaddeeda idin saaran yahay barnaamijkaa maanta wataan waa barnaamij soomaali weyn oo dhan ee maanta baahida kaga bixi lahayd waxaan dhihi lahaa marka ha looga faa'iideeyo shacabka soomaaliyeed iyagoonan wax qalaasaa wax dhibaata aanan lagala kulmin keliya dantiina ha fiirinina ummaddan soomaaliyeed maanta maalinay ga baahan tahay in la garab qabto oo la garab istaago ma jirto idinkaana wakiilo ah waa magacii maxamuud absan cali waxaan ku magac leerahay maxamuud yare wallaahi aad iyo aad fikratay maasha allah aan u faraxsanahay waa arrin ku soo kordha soomaaliya insha allah haddii ilaa yidhaahdo markabkaas wuxuu noo soo saari doonaa shidaal badan xuruurteeda ma la soo koobi karo maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dowladda turkiga oo ku mahadsan tahay iyo madaxweyne ordogan madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale marka rag badanaa ka soo shaqeeyey arrintan marka aad iyo aad aan u kacsanahay shucuurteena kacsantahay waa faraxsanahay biidnillaahi kariim waa lagu guulaysanahay waa heli doonaa shidaalkaas